dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shalay sheegtay inay dib u soo celisay xidhiidhkii diblomaasi ay la lahayd dalka kenya kadib oo wadahadal ay yeesheen madaxda labada dal oo ay dhexdhexaada ka ahayd dowladda qatar xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa go-onaa tan iyo bishii disembar ee sannadkii hore haddaba qaar ka mid ah soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibtay go'aankaasi wariyaha v o da intisaar saale xuseen ayaana mikrofoonka dadweynahaasi la dhex qaaday anigoo magacayga waa bashiir cabdisaaq maxamed waxaan ka mid a dhallinyarada ku nool nairobi horta soo dhoweynaya xiriirka soomaaliya iyo kenya sababtoo ah waa laba waddan oo cilaaqaad weyn ka dhexeeyo marka loo fiiriyo soddon sana marti ku nahay marka la fiiriyo nairobi iyo qaxootiga kaakumaya madhadhaab marka waxaan dhihi karnaa go'aan laga fiirsana marka hore ahayd laakiin hadda waan soo dhowaynaynaa ramadaan kariim islaamka oo idil maasha allah xiriirka kenya iyo soomaaliya ee soo noqday aadaan ugu faraxsannahay haddaanunay dadka ku nool magaalada kenya khaasatan nairobi khaasatan xaafadda islii maasha allah waxaan heli karna ma ahan aadaan u soo dhowaynaynaa maasha allah waanu ku faraxsannahay sababta owlaadaydaan ku dhalnay annakaa ku kornay annakaa joogno waanu ku faraxsanay waana soo dhawayna markii la dhalaana way kala qaateenna oo way kala go'eena waa ka naxnaa markii la yidhahdana way heshiiyeenna maasha allah waa ku farxannaa tacaala wabarakaatu magacayga waxaan lahaa siyaa shukri runtii haddaan shacabka soomaaliya aan nahay oo kii ku nool aad iyo aadaan u soo dhawaynaynaa waayo waxaa yaela labada wadan waa laba wadanoo deris ah xiriir badanaa ka dhexeeya hadday noqoto xagga diblomaasiyadda xagga shacabka hadday noqoto xagga busineska hadday noqoto waayo soomaali badan ayaa kenya joogtaa khaasatan qaxooti badanaa ku nool kenya oo ilaa shan boqol gaaraayo sidaa ay tan laba wadan oo isku dhegan oo hadda qaaradda afrika ku nool weeyaane waayo laba wadan hadday isku dhacaan ama diblomaasiga uu xumaado shacabkii ayaa meesha ku dhibaatoowaaya marka aad iyo aad baan uga walwalsan haddaan nahay shacabka soomaalida ee kenya ku nool inuu labadan wadan oo xiriirkoodii oo qotada dheeraa oo horaan ay lahaayeen oo inuu soo laaftay aad iyo aadaan u soo dhawaynaya waana mahadsantahay
waa ku faraxsanahay xiriirka ka dhexe oo hadda ka bilaabmay soomaaliya iyo kenya aadaan u soo dhowaynaa maadaama aana ardayda dalkan wax ka barato waan ku faraxsannahay maadaama safaaraddayna dibna loogu furaayo maadaama cabashadayna meel caageysana aan helayno aadaan u soo dhowaynaa xiriirka kenya iyo soomaaliya ka dhexeeya magacaygu waa cabdicasiis cismaan shinne aad iyo aadaan usoo dhowaynaa xiriirka hadda ay ku dhawaaqdo dowladda soomaaliya shalay weliba aad iyo aaday noo anfacaysa haddaan nahay soomaalida kenya ku nool xiriirka soomaaliya iyo kenya ka dhexayno aad u soo laabto waa midaan aad u soo dhawayno aadna aa u danaynayn wax badanna aan sugayno dhegta aan u haynay dowladda soomaaliyana way ku macnaha way ku mahadsan tahay xiriirka ay macnaha la samaysay dowladda kenya weliba waxaan wasalaa in aad iyo aad u sii badiyaan oo xiriirka labada waddan ka dhexeeyo ay aad macnaha u joogteeyaan